bsmi illaahi اraxman اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay risaaladii bara'atu salafi saalix camaa nasaba ilayhim saaxibu risaalati اlhadyi اlwaadix safxada afartanaad ayaan maraynay iyo isaga oo bilaabay inuu yiraahdo cinwaan ayuu samaystay oo la yidhaahdo alta-wiilu waasalafu asaalix ta-wiil iyo salafu saalix faqaala markaa waxa uu yidhi iclam ana atawiila lugatan huwa min aala ya-uulu ay rajaca waisطilaaxan xamlu اllafdi calaa gayri madluulihi الظaahiri minhu maca اxtimaalihi bidaliilin yacdiduhu yacdiduhu fahada الtaأwiilu qad habata fi اlkitaabi wالsunati الnabawiyati hubuutan qaطciya laa yukhaalifu fiihi axad waxa uu yidhi ogow tawiilka luqatan waxaa la yidhaahdaa min aala ya-uulu ay rajaca wuu noqday shay waxa u laabto wasilaaxanna waxaa la yidhaha buu yihi xamlu lafdi calaa gayri madluulihi الظaahiri minhu lafdiga in lagu xambaaro waxa uu tusaye daahirka ah waxaan ahayn waxa uu tusayo ee dihniga usoo degdegaya waxaan ahayn in lafdiga lagu xambaaro maca ixtimaalihi bidaliilin isagoo markaa uu ixtimaali karo macnaha tawiilka uu ixtimaali karo bidaliilinna loogu xambaaro daliil loogu xambaaro marka tawiilka lafdiga madluulka daahirka laga leexanayo in daliil looga leexdo buu leeyahay fa hada tawiilu tawiilkan kitaabka ay sunnadu ku sugnaaday hubuutan qaciyan laa yukhaalifu fiihi axad saasuu tilmaamay awalan ta'wiil horaan uga soo hadlay meeshii uu dhahayey tawiilku waa waafaqaan haddii mashaarigtooda oo waafaqaayo iyo muctaqadaadkooda meeshaasaan kaga soo hadlay wax badan ugaga noqon maayo laakiin hadalkiisan meel ayuu marka wasilaaxan marka uu leeyahay tawiilka isilaax ahaan xamlu lafdi calaa gayri madluulihi daahir weeyaan waa sida mutaakhiriintu ay qabaan way ilaa hore waxaan usoo ogaanay tawiil inuu macaani badan leeyahay salafkuna tafsiirba ay u isticmaali jireen mararka qaar sida ibnu jariir aabari tafsiirkiisaba uu yiraahdo alqowlu fii tawiili qowli llaahi tacaala aayad kasta markuu fasiraya alqowlu fii tawiili qowli llaahi tacaala buu dhahaya taana marka waxay kutusaysaa tawiilka in laga wado bimacna tafsiir ay salafku u yaqaaneen muta-akhiriintuna oo weliba usuulfiqiga muta-akhiriintii wax ka qortay ayaa sidan uu sheegaya u tilmaameen balse haddii sidan laftirkeeda aan qabanno bidaliilin ayuu bidaliilintaa uu sheegay baa dabraysa isaga waa nin marka xarigii lagu xiri lahaa gacanta ku wato ayb xarkihii lagu xirxiri lahaa ayuu gacanta ku wataayo waxa uu yidhi maca ixtimaalihi bidaliilin ayb bidaliilin yacduduhu daliil markaa xoojinayo waa inuu haysto ayb idan marka waxaan leenahay tawiilku saxiixii faasida u qeybsamaa horena waa usoo tilmaannay tawiil kasto oo diidayo tawiil kasto oo tarkiibka carabiga diidayo tawiil saxiixa maaha ayb carabtu luqada carabta taraakiib ayay leeyihiin tawiilku haddii luqatanba tarkiibkii carabta uu diidaayo ictibaar male ayb ta-wiilku haddii naska oo ugu soo noqonayo takhsiis iyo ibdaal iyo hadduu burin hadduu ugu soo noqonayana waa ta-wiil faasida ibnu daqiiqilciid ayaan hore uga soo sheegay wixii uu tilmaamay ayb ta-wiilku hadduunan daliil wadaninna waa faasid isaguna shiicada oo kale waxay yidhaahdaan in allaha yamurukum an tadbaxuu baqara ay caa-isha bay leeyihiin baqara marka caa-isho in lagu fasiraa maxaa luqada ma aqbalaysaa maya tawiilka ma yani ma aqbalayaa naskii macnihiisii muxuu kula soo noqonayaa bilibtaal waa burinaya waa inuunan marka sidaasna noqonin ta-wiilku waxaa kaloo inaan ogaano u baahan waxa uu leeyahay alxaafid ibnu xajar isagoo ta'wiilka muctabarkaa ka hadlaayo waxa uu yidhi juska labiyo tobnaad fatxulbaariga safxada saddex boqol sideed iyo toban kitaabu istitaabati almurtadiin baabu maa jaa fi lmuta'awiliin meeshaa sharaxeeda waxa uu ku yidhi qaala alculamaau kullu muta'awilin macduurun bita'wiilihi laysa ya'hamu ida kana ta'wiiluhu saa'iqan fii lisaani alcarabi wa kaana lahu wajhun fi lcilmi culimadu waxay dhaheen nin kastoo muta'awila waa macduur ta'wiilkiisuu macduur ku yahay oo loogu cudur daarayaa ma dembaabayo goorma haddii ta'wiilkiisu uu yahay mid ku bannaan saa'iqa ku ah luqada carabiga fii lisaani alcarab wa kaana lahu wajhun fi lcilmi cilmiga dhexdiisana wej ku leh marka ta'wiilkii aan cilmiga dhexdiisana wej ku lahayn oo wixii culimmadu yaqaaneen aan waafaqsanayn luqadii carabta tarkiibkeeda iyo macaanideedana aan waafaqsanayn ta'wiil faasiga ta'wiilka baabkiisa oo layska furana isaga laftirkiisa ninka kitaabkan risaaladan qoray isaga laftirkiisa ayuu ku imaanayaa maxaa yeele waxaan ogsoonnahay baatiniyada ta'wiilaad bay leeyihiin firaqan baatiniyada la yidhaahdo tawiilaat bay leeyihiinoo axkaamtoo dhan waa ta'wiiliyaan yacnii salaadii iyo soonkii iyo macaani kalaa laga wadaa bay leeyihiin macnaha daahirka lagama wado aakhirada iyo waxyaabaha ku saabsan jannada iyo naartana waxaa waxay leeyihiin macaani kale ayy ayay ku sheegayaan oo baatin ahoo qarsoon qoladaasi marka shareecadii dhammayd bay waxay ka dhigeen wax baatin ah ee qarsoon ee aan daahir ahayn nusuustii loo keenana ta'wiil bay ku dhuftaan maxaa marka iyagana ka xarimay ninkanna u baneeyey marka waa la yaab isaguna wuxuu rabaa ninka risaaladan qoray wax allaale wixii sifaat ku soo arooray alle wax yar maahana inta kale inuu ta'wiil ku dhufto macnahan daahirkaa looma jeedo macno kalea loo jeedaa inuu dhaho ayuu rabaa taas marka waxay sababaysaa ama ay keenaysaa qoladii baatiniyada inay ku yidhaahdaan adiga kan maxaa kugu ogolaaday anigana kan ii diiday jawaab ma uu helayo ayb idan marka baatiniyo iyo mutakalimiin dhammaantood isku soo qaad waxaa la leeyahay ta'wiilka midka saxiixa waa la ogolaya kan saxiixa wuxuu noqonayaa marka midka daliil aayad ama xadiid ama ijmaacii salafkaba ku sugnaaday kaasi isaga marka xaq maahane wax kale ma noqdo mowduucaasna marka horaan uga soo hadlay ta'wiilka iyo ku saabsan haddana laakiin ta'wiilku asal ma yahay markasalo kale in la ogaado loo baahan yahay ee ta'wiilku waa majaaz xaqiiqai majaazna xaqiiqa asala haddii marka xaqiiq ninka mu-awilka marka daliilka uu sheegayo ee uu leeyahay uu yidhi wasilaaxan xamlu lafdi calaa gayri madluulihi daahiri minhu maca ixtimaalihi bidaliilin iyaa marka shuruudii ta'wiilka saxiix uu ku noqonayo dhan meelahaasay ku imaanaysaa oo qofka mu-awilkaa ee naskan dhahayo macnahan dihniga usoo degdegayo waa laga tegayaa macno kale qarsoon baa la aadayaa waxaa laga rabaa dhowr waxyaabood kow horta inuu daliil keeno laba waxaa laga rabaa daliilkiisu waa inuu mucaarid ka badbaado haddii daliilkiisa daliil kale loo keeno lagu mucaarido asalkiibaa dib loogu noqonayaa ogow midda labaad waxaa kaloo laga rabaa isagu daliil inuu keeno daliilkaas waa inuu ka marnaado mucaarid inuu ka marnaado waxaa laga rabaa luqada carabiga luqatan luqa ahaan mufrad ahaan iyo tarkiib ahaanna wej inuu uga soo helo iyo cilmiga sida ibnu xajarba uu tilmaamaya ayb intaas marka qofka markuu haysto ayaa ta'wiilkiisu wuxuu noqon karaa saa'iq ama saxiix saasoo ay tahay marka qaacidadan in la ogaado waa muhimo ta'wiil iyo daahir daahira asala daahir waxaa looga tegi karaa in daliil la keeno ayb qaala marka dariiqada alasmaa sifaat magacyada alle iyo tilmaamaha alleh maxaa marka madhab salafka u ah salafka madhabkoodu waxaa weyaan daahirkeeda in lagu wado tashbiihna laga anfiyo aana la dafirin macaanida ku qarsoonoo ku hoos jirtana maba ahanba wax ay salafku isku howli jireen ayb qaala alimaam abu cuثmaan aلsaabuniyu shaykhu اlislaam wa kaana min aimati الshaaficiyati fii zamanihi ayuu ka mid ahaa almutawafaa sanata tiscin waarbaciina waarbacimia safxada afartan iyo saddexan ka akhrinaya fii kitaabihi caqiidati salaf asxaabi اlxadiid safxada boqol lixdan iyo kow dabcada daaru lcaasima waxa uu yidhi walaa yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi walaa yuxarifuuna ma bedelayaan alkalima yani jumlada can mawaadicihi yani naska ma bedelayaan can mawaadicihi mawaadicdiisii ka bedeli maayaan say uga bedelayaan marka bixamli lyadeyni labada gacmood oo ay ku xambaaraan cala nicmatayni ay ku xambaaraan laba nicmo aw ilquwatayni ay ku xambaaraan taxriifa almuctasilati aljahmiyati ahlakahum ullah sida jahmiyada muctasilada ay wax u taxriifiyaan oo kale walaa yukayifuunahumaa mana qaabeynayaan bikayfa ow shibhiha biaydi lmakhluuqiina ay ku shabahaan walaa yukayifuunahaa bikayfa ayb ma qaabeeyaan kayfiye kuma qaabeeyaan ama wax la mida biaydi lmakhluuqiina ay markaa ku qaabeeyaan tashbiiha almushabihati khadalahum ullah mushabihada tashbiihooda oo kale alla hoojiye wuxuu sheegay marka laba dariiqaba inaan la marin dariiqadan ta'wiilka waa taxriif xaqiiqatan maxaa yeelay bal yadaahu mabsuudataani nicmataahu in lagu micineeyo limaa khalaqtu biyadaya biqudrataya la yidhaahdo waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waa taxriif almuctasila aljahmiya mushabiha dariiqoodana la mari maayo lagu shabihi maayo gacmaha makhluuqa ayb ta'wiilaadkaas marka waa taxriifaad dariiqana salafka uma aha sida uu imaamkaas sheegay ayb alimaamu tirmidi fiiri marka dariiqada salafka hadday ta'wiil ahayd iyo haddaynan ahayn waxaanu ka akrinaynaa kitaabkan alimaamu tirmidi uu leeyahay jaamica ah ama sunanu tirmidi baabu maa jaa fii fadli sadaqa waxa uu yidhi xadiidkii wuxuu sheegay in allaha yaqbalu sadaqata wayakuduha biyamiinihi wuxuu yidhi waqad qaala hayru waaxidin min ahli اlcilmi hal wax ka badan oo aan ahayn oo ahlu cilmiga ah ka mid ah waxa uu yidhi fii hada alxadiidi wamaa yushbihu hada min alriwaayaati min asifaati wanusuuli rabbi tabaaraka wa tacaala kula leylati ila samaaءi اddunya qaluu qad habatat اriwaayaatu fii hada riwaayaadka way ku sugnaadeen tan dhexdeeda oo axaadiidtan sifaadka wayu'manu biha waa la rumaynayaa walaa yutawahamu ma la mala awaalayo walaa yuqaalu kayfana la dhihi maayo haakada ruwiya can malik bni anas wa sufyaana bni cuyayna wacabdillahi bni lmubaarak annahum qaaluu fii hadihi alaxaadiidi waxay ku dhaheen amiruuha bilaa kayfin sideeda ku socodsiiya kayfiya la-aan idinkoon kayfiye sheegaynin wahaakada qowlu ahli lcilmi min ahli sunnati waljamaca wa ama aljahmiyatu ahlusuna waljamaca saasay qabaan uu yidhi imaamu tirmidi fiiri wa ama aljahmiyatu jahmiyadu fa ankarat hadihi ariwaayaat riwaayaadkan waaba inkireen wa qaaluu waxay yidhahdeen hada tashbiihun waa tashbiihay dheheen waxaan waqad dakara allahu caza wajala fii gayri mowdicin min kitaabihi ilaahay wuxuu sheegay meel wax aan ahayn oo kitaabkiisa ku sheegay ka mid ah alyada wasamca walbasara fata'awalat iljahmiyatu jahmiyadii way awileen tawiilka uu sheegayo waa feeri hadda marka fata'awalat iljahmiyatu jahmiyadii way macnaysatay hadihi alaayaati aayaadkan fafasaruuhaa way fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilmi ahlu cilmiga sidii ay ku fasireen si aan ahaynay u fasireen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen jahmiyadu in allaha alle lam yakhluq aadama biyadihi ilaahay aadam gacantiisa kuma abuurin wa qaaluu waxay dhaheen ina macna alyaddi yadda macnaheeda haahunaa meeshaan alquwatu weeyaan hadoo ninkan waxa uu rabo waayo yadda in qudra lagu fasiro ta'wiilka uu sheegaya kaa laftirkiisa waa isagaa ka jawaabaya haddaynan ahayn ayb ina macna alyaddi haahunaa alquwatu bay dhaheen waqaala isxaaqu bnu ibraahim inamaa yakuunu tashbiihu tashbiihu wuxuu dhacayaa idaa qaala yadun ka yadin ow milu yadin ow samcun ka samcin ow milu samcin faidaa qaala samcun ka samcin ow milu samcin fahada tashbiihu wa amaa idaa qaala kamaa qaala allahu tacaala yadun wa samcun wa basarun hadduu sidaa dhaho gacan maqal arag walaa yaquulu kayfa ounan dhihin walaa yaquulu milu samcin walaa ka samcin ounan dhihin fahada laa yakuunu tashbiihan ma aha kan wahuwa kamaa qaala allahu tacaala fi kitaabihi laysa ka milihi shayun warkaas marka imaamu tirmidi halkaasu ku yidhi imaamu tirmidina wuxuu ka mid yahay a'imadii salafu saalix ugu waaweyneyd ayuu ka mid yahay ayb marka meeshaa maxaa ka ogaatay dariiqatu a'imati salaf inaynan ahayn ta'wiil ay tahay axaadiidta aan sifaadka sideeda in loo daayo ishkaalaan rabaa marka halkan inaan ku daaweeyo ishkaalkaa waxa uu yahay waxaa la dhihi karaa amiruuha kamaa jaa-at waxaa laga wadaa yaan la fahmin macnaheed sideeda wax kalena yacnii yaan la macnaynin yaa laga wadaa oo meeshaa marka madhab tafwiid inuu ka soo baxo sidaas ma ahan sax inaynan ahayn waxaa ku tusayo salafku axaadiid aan sifaadkaan ahayn ayay dhaheen amiruuha kamaa jaa-at iyadoo macnaheedana la fahmaayo ogow hadda waxaa ka mida xadiidkii laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin zanigu ma zinaysta markuu zinaysanayo isagoo mumin ah zuhri markii la yidhi iimaanka miyuu ka baxayaa diinta miyuu ka baxayaa iyana axaadiidta sideeda u dhaafa buu yidhi ayb taasaan marka tilmaamayna wax yar oo mowduucaas ka mida tafwiid inaan laga wadin wadin ayaan ku caddaynaya in sha allahu tacaala oo wuxuu wariyey ibnulacraabi fii mucjamihi juska koowaad safxada sagaashan iyo shan ayb ayb safxada ibnulacraabi kitaabkiisa mucjamka wuxuu ku wariyey juska koowaad safxada sagaashan iyo shan wa tamaam fii fawaa-idihi juska koowaad safxada toddobaatan iyo labo dabcada maktabat rushdi riyaad lagu daabacay ibnuljawsi waxaan ujeedaa kitaabka kale ibnulacraabi mucjamkiisana waxaa daabacday daar ibn اljawsi labaduba waxay wariyeen tamaam fii fawaa-idihi wuxuu ku wariyey ibnulacraabi fii mucjamihi uu ku wariyey zuhri baa wuxuu wariyey xadiidka laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin faqaala alawsaaciyu waxau yihi qultu lizuhriyi baa waxaan ku idhi in lam yakun muminan hadduunan mumin ahayn famah muxuu noqonaya qaala waxa uu yidhi fanafara min dalika waa ka diday arrintaas oo qaala wuxuu yidhi amiru laxaadiida kamaa amaruuha man kaana qablakum faina asxaaba rasuuli llahi sala allahu calayh waali wasalama amaruuhaa axaadiidta dadka idinka horreysay sidaas ugu wadeen ugu wada wax kalena ha gelgelinina xadiidkan marka macnihiisa dhan lama yaqaano maya alif laamiim iyo xaamiim iyo la mid yahay miyou ka wadaana maya macnahaas daahirkaa ku macneeya macaani hoos hoosana ha gelinina ayb marka amiruuha kamaa ja-ad axaadiidta sifaadka keliya ma aynan dhihi jirin axaadiid macaanidooda ay tilmaameen oo macnahooda ay sheegeen ayay ku ayay ku tilmaameen sidaan ayb imaam axmed masalatu ru'ya markuu ka hadlayo fi risaalada la yidhaha usuul sunna wuxuu yidhi waliimaanu biru'yati yowma alqiyaamati kamaa ruwiya can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam min alaxaadiidi asixaax wa ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam qad ra'aa rabbahu fainahu ma'huurun can rasuuli illahi sal l slam saxiixun walxadiidu cindana calaa daahirihi xadiidka annaga agteedna daahirkiisa waayuu yidhi kamaa jaءa can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama sidii nebiga ka timid wاlkalaamu fiihi bidcatun in laga sii hadadlaana waa bidco walakin nu'minu bihi kamaa jaءa calaa daahirihi walaa nunaadiru fiihi axada tanna sidaasuu ku yidhi khalaal abubakr alkhalaal kitaabkiisa assunna wuxuu isnaadkiisa ku wariyey ana abaa aalib xadaahum anahu sa'ala abaa cabdillaahi imaam axmed uu su-aalay abuu aalib marka talaamiid imaam axmeduu ka mid ahaa imaam axmed buu su-aalayo waxa uu yidhi sa'ala abaa cabdillaahi can qowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam licaliyin hadalkii nebiga uu cali ku yidhi man kuntu mowlaahu fa caliyun mowlaahu maa wajhuhu xadiidkan macnihiis qaala laa takalam fii hada ha ka hadlin daci alxadiida kamaa jaa yacnii faarfaar iyo ta'wiilaad hoose iyo hagelin uu ka wada sidiisa u daa hadda man kuntu mawlaahu fa caliyun mawlaahu xadiid sifaad ma aha haddana waxay wuxuu yidhi daci lxadiida kamaa jaa khalaal sidoo kale wuxuu wariyey abubakr almarwasi ayaa wuxuu ii sheegay buu yidhi qaala sa'altu abaa cabdillaahi imaam axmed baan weydiiyey can qowli nabiy sal ll slam licaliyin anta minii bimansilati haaruun min muusa eish tafsiiruhu qaala skut can hada laa tasal can da lkhabr kama ayb laa tasal can da kan ha su-aalin alkhabaru kamaa jaa xadiidku siduu ku yimid waay asunna lilkhalaal jiska koowaad safxada saddex boqol afartan iyo toddoba dabcada daaru raaya ayb imaamu lbukhaari waxa uu yidhi khalqu afcaali lcibaadka ee juzu rafcilyadeenkan ujeedaayo man dalaba alxadiida kamaa jaa fahuwa saaxibu sunna waman dalaba alxadiida liyuqawiya hawaahu fahuwa saaxibu bidca ninkii xadiidka dalbo sidii uu ku yimid ninkii xadiidka u raadiye u dalbo waa saaxibu sunna ninkii xadiidka dalbo si hawadiisa ugu xoojiyo wax u luuqluuqana fahuwa saaxibu bidcatin qaala albukhaariyu yacnii ana alinsaana insaanka yanbaqii waxaa habboon an yulqiya ra'yahu ra'yigiisa inuu tuuro lixadiidi nabiyi sala allahu calayh ali wasalam oo u tuuro xaysu habata alxadiidu meeshii xadiidka uu ku sugnaado walaa yactalla bicilalin laa tasixu cilal aan ansixaynina waa inuunan ku cilo sheeganin liyuqawiya hawaahu sow hawadiisa u xoojiyo waa tawiilki ayb imaamu dahabi anaga daahir iyo tawiilaan ku jirnaa imaamu dahabi waxa uu yihi ina aahira yacnii bihi amraan ina adaahira yucnaa bihi amraan laba arrin baa loo jeedaa daahirka axaduhumaa annahu laa ta'wiila lahaa gayru dalaalati اlkhitaab xadiidkan sifaadka wax ta'wiila malaha aan ahayn sida khitaabka uu tusaayo kamaa qaala salafu siday salafku u dhaheen bal istiwaau macluum wkama qaala sufyaanu wagayruhu qiraa'atuhaa tafsiiruhaa soo ma aragti marka qiraa'atuhaa tafsiiruhaa waa sida dalaalat lkhitaab ay tahay oo nasku uu noogu waramay yacni annahaa bayinatun waadixatun fi lugati yacni waa caddahay way muuqataa fi lugada laa yubtagaa biha madaayiqu tawiil ta'wiilka ciriirigiisa loo doondooni maayo wtaxriif wahada huwa madhabu salaf imaamu dahabi wuxuu yidhi kan waa madhabkii salafka maca itifaaqihim aydan iyagoo weliba isku waafaqay annahaa laa tushbihu sifaati albashar tilmaamaha alle inaynan shabihin tilmaamaha basharka biwajhin sina aynan ku shabihin idilbaari maxaa yeelay alleh laa mila lahu wax tusaalaa ma leh laa fii daatihi walaa fii sifaatihi sidaa marka alculuwu lilcaliy alcaiim ayuu ku yidhi safxada laba boqol konton iyo ko yacni salafkiibau ka xikaayooday hadda ogow imaam axmed waxaan ujeedaa qaala axmed bnu ibraahim samictu wakiican yaquul wakiic bnu ljarax aru'aasi culimmadii salafku ka mid ahaa wuxuu yidhi nusalimu hadihi alaxaadiid walaa naquulu fiiha mila kada walaa kayfa kada axaadiidtan waa sallimaynaa mana dhahayno xadiidtan sifaadka dhexdooda sifada markaan ka hadlayna saasay u eg tahay qaabkeedu waa saas ma dhahayno yacni xadiid ibni mascuud wayajcalu samaawaati calaa isbacin buu ujeeda ee xadiidkaasuu sheegayo wanaxwiha min alaxaadiid ayb halkanna marka wuxuu tilmaamay kayfiyada iyo tashbiih haddii layska dhaafo macnaha ka muuqdana lagu macneeyo waa sida ay tahay kitaabka aakhirkiisana waxaan soo guurin waxaa ku taallo ibnu jariir itabari oo isaga laftirkiisa macaanida siday tahay in loo sheego sheegayo aharkan wakiic waxaa weriyey cabdullahi bnu limaam axmed fi sunna juska koowaad laba boqol lixdan iyo toddobo dabcada ramaadi linashri dabcada afaraad weliba iyo kitaabu sifaat lilimaam daara quni wabnu baa fi libaana ayuu ku wariyey jiska saddexaad laba boqol toddobaatan iyo sideed ayb sufyaan bnu cuyeyna waxa uu yihi kullu shayin wasafa allahu bihi nafsahu wax walba oo alla uu ku sifeeyey oo ku tilmaamay nafsadiisa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa uu ugu tilmaamay fa qiraa'atuhu tafsiiruhu qiraa'adiisa waa tafsiirkiisa muxuu ka wadaa marka macnaheeda dhan lama yaqaan muu ka wadaana laa kayfa walaa mila isagaaba sheega waa ka fa qiraa'atuhu tafsiiruhu macnaheed laa kayfa walaa mila takiif iyo tamhiil ma leh intaano dhan marka waxay kasoo horjeedaa in lagugu sheego madhabka salafka inuu ahaa tafwiid oo aayadahan sifaatka iyo waxaa isku mida aliflaamiim in lagu yiraahdo taasi marka sax ma aha ayb masaadirteedana waa sheegay kitaabka kuma wada taallo waa laxaq marka aan haleeshiiyey meelahaasaana loo raajacayaa meesha ay naga soo gashay waxay ahayd salafku madhab ma u ahaa tawiil maya ayb alimaamu shaafici imaamkeenna waxaa laga wariyey alimaamu shaafici raximahu llah waxa uu yidhi alxadiidu calaa daahirihi xadiidku waa daahirkiisa waida xtamala alxadiia waida xtamala ayb waida xtamala alxadiidu macaaniya xadiidku hadduu macaani xambaarayo famaa ashbaha daahirahu wixii daahirkiisa shabaho u ekaado oo u dhowaado ayaa lagu xambaaraya lagu macnaynaya ibnu abi xaatim fii aadaabi shaafici ayuu ku wariyey wlbayhaqiyu fii manaaqib shaafici wa abuu nucaym fi lxilya imaamu dahabi siyarka markuu u tarjamaya imaamu shaafici intaas oo aimo oo qaar ay weliba aimadii salafka yihiin sida ibnu abi xaatim iyo kale waxay imaamu shaafici ka sheegeen waalxadiidu calaa daahirihi xadiidka daahirkiisaa lagu socodsiiyaa haddii xadiidku uu ixtimaalo macaani fara badanna macnaha daahirka ugu dhow baa lagu xambaarayaa oo lagu macnaynayaa aimadii salafka isaguna salafku marka waxaa la yaableh ciwaanka uu sameeyey uu yihi altawiilu wasalaf madhab salafka waxaa u ahaa daahirka yaa qaalib ah asal ah ayb tawiilka haddii dan ay keento waa dhici kartaa inuu si saxiixa uga yimaado yani waxaan ujeedaa haddii tawiilku xadiidka daahirkiisa haddii daliil diida uu jiro in lagu macneeyo waa dhici kartaa markaas in la sameeyo baabkan alasmaa u sifaadna ma soo geli kara waxyaabahaas oo weliba baabul asmaa u sifaat maadaama wax qeyb aba ay yihiin oo wax cilal iyo macaani iyo lagu aqoonsan karaa aanay jirin oo de marka waxaa weyaan iyagu sideeda in loo daayo waana sida salafka ka sugnaato amiruuha kamaa jaa-at bilaa kayfa khulaasat lqowl salafka tawiil yani tawiilka waxaan uga baxayaa macaanidiisa iyo wixii ku saabsanaa waa soo sheegay in la ogaado tawiil iyo daahir daahira asala tawiil wuxuu u baahan yahay daliil daliilkaasuna waa inuu mucaarado ka nabadgalo kow daliilkaas waa inuu saxiix yahay waa inuu daliil naqli ah uu yahay kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo wax ku qatomo inuu yahay ayb shaqooyinkaasaa u taalla tawiilka waxaa kaloon ogaanaynaa madhabka salafka fii hada albaab baab lasmaa sifaat wuxuu ahaa aljaryu calaa daahiri lxadiid in lagu socdo xadiidka daahirkiisa imaamu shaafici wuxuu leeyay walxadiidu calaa daahirihi tirmidi wuxuu ka sheegay amiruuha kamaa jaa-ad inay dhaheen aimadii salafkii waaweynaa tawiilkiina wuxuu ka dhigay dariiqadiisa baabu sifaat wuxuu ka dhigay dariiqada tawiilka dariiqo jahmiye leedahay marka jahmiye ninka dadka inuu diin uga dhiga rabo culimmadii salafka in badanna ayba gaalaysiiyeen jahmiyadan ognahay waa la yaab inuu yidhaha atawiil wasalafu saalix siduu isugu keenayaa qariib ah meeshaa marka khulaasadu intaasu ah macaanidaasaan marka sheeg sheegayo xaqiiqada iyo inta nooco ay tahay iyo xaqiiqa iyo majaaz kee asala iyo wixii kutubaha usuululfiqhiga ay tilmaameen ayaan meeshaas ku sheegay ayb afartan iyo sideed u imow marka uma wuxuu bilaabay inuu tawiilaad waxyaaba uu ku sheegay salafkana laga sheegay inuu soo meeshii keeno waxa uu yidhi wafii tafsiiri alimaami bni jariir aabari asalafi ayuu yidhi safxada saddex ee juska yani wuxuu yidhi juska saddexaad lix boqol sagaaliyo toban falyowma nansaahum ay natrukuhum fi lcadaabi baan uga tegaynaa faanta taraa yaa man yuminu biاllahi ana bna jariir asalafiya yu-awilu nisyaana fi lkitaabi bitarkin waa ujeedaa buu yidhi ibnu jariirkii salafiga ahaa inuu nisyaanka ku sheegay tarki wmilu dalika fi sunani tirmidiyi qaala abu ciisa tirmidi waqad fasara bacdu ahli اlcilmi hadihi اlaaya falyowma nansaahum qaluu inamaa macnaahu lyowma natrukuhum fi lcadaab ko wuxuu ka bilaabay marka falyowma nansaahum wuxuu ka dhigaa marka nisyaanku inuu sifo yahay baabulasmaa sifaat alla loo nisbeeyey maadaama alla loo nisbeeyey nisyaanna ay la sheegay wuxuu leeyahay imaamu ibnu jariir الطabri tarki ayuu ku awilay marka waxaan fiirinaynaa luqatan kelmadan asalkeeda nisyaan in tarki lagu macneeyo xaqiiqa miya mase waa majaaz daahir miya mase waa ta'wiil taasaan fiirinaynaa aqulu tafsiiru الnisyaani bالtarki laysa ta'wiilan oo majaaz ma aha ayb lam yusraf camaa wudica lahu fi اlasli wixii asal aan loo dejiyey lagama leexinin qaala alimaam abu sacaadaat ibn اlahir raximah اllah fi kitaabihi اlmashhuur annihaayatu fi gariib اlxadiid taxta maadati nasya fi xadiidi laa yaquulanna axadukum nasiitu aayata kayta wakayta bal huwa nusiya meeshaas buu wuxuu soo yiri kariha nisbata nisyaani ila nafsi limacnayeyni axaduhuma ana allaha tacaala huwa aladii ansaahu iyaahu lأnhu lmuqadiru lilashyaaءi kuliha wاthaani ana asla الnisyaani atarku oo wuxuu yihi wthaani ana asla الnisyaani kelmadan nisyaanka asalkeeda horaba atarku weeyaan idan marka ta'wiilku xaguu ka imaanaya marka kelmadda asalkeedii baaba tarki ah waa kelmad marka asalkeedii lagu macneeyey soo ma aragti waqaala اlimaamu اlugawiyu abuاlxusein axmed bnu faris raximah اllah almutawafaa sanata saddex boqol sagaashan shantii dhintay fii kitaabihi mucjam maqaayiisi luga taxta maadati nasya annuunu wasiinu walyaau aslaani saxiixaani yadullu axaduhumaa laba asalay leedahay markoo saxiixa yadullu axaduhumaa calaa ikfaali shay midkood wuxuu tusayaa shay layska iloobay wathaaniyna wuxuu tusayaa calaa tarki shay-in shayka tegistiisa falawalu kan hore nasiitu shaya shaygii baan iloobay idaa lam tadkurhu haddaadan sheegin xusuusanin nisyaanan wa mumkinun an yakuuna nasyu minhu inuu xaggiisa ka ahaada wanasyu maa saqata min manaasili lmurtaxiliina min rudaali amticatihim nasyiguna waxaa weeyaan waxa ka dhaco ayb waxa ka dhaco dadka guurayo ee raranayo meelihii ay degeen waxa uga dhocdhaco oo min rudaali amticatihim alaabtooda kuwooda liidliita ah fayaquuluuna waxay dhahayaan marka tatabacuu ansaa'akum waa wixii aada soo idinka soo dhacdhacay bal raacraaca wacalaa dalika yufasaru qowluhu tacaala nasu llaha fanasiyahum wkadalika qowluhu subxaanahu walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casmaa araada wallaahu aclam fataraka alcahda walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya ay fataraka alcahda nisyaanku marka haddii falyowma nansaahum haddii loo diiday ilaahay baa nisyaan ikfaal maadaama uu ka nasahan yahay waa awilaynaa macnihii nisyaanku waa ikfaal iyo iloobid keliya ayuu asal ku ahaa haddii la dhaho tarki ayaa lagu awilay meeshaas aadam maxaa saas loo dhahayaa aadam waa bani aadam waxna waa iloobi karaaye macnihii daahirka maxaa laysaga wadi waayey fii xaqi aadam maxaa fataraka loo yiri fataraka alcahda maxaa loo dhahay sidaa kelmaddaa asalkeedu wuxuu yahay laba asalay leedahay tarki iyo ikfaal labadooduna tarki unbay isugu imaanayaan calaa kulli xaal aslu nisyaani tarku waayo kelmadan marka falyowma nansaahum sifo ilaahay oo la awilay meesha ma taalo qaala alimaamu ibnu jariir waxa uu yidhi isaguna nasu llaaha fa nasiyahum suuratu towba taraku llaaha allay ka tageen an yudiicuuhu inay adeecaan wayatabicuu amrahu arinkiisa amarkiisa ay raacaan amarkiisa ay raacaan fatarakahum ullahu ilaahay baa ka tegay min tawfiiqihi wa hidaayatihi inuu hanuuniyo allana ka tegay wa raxmatihi waqad dallalnaa fii maa madaa buu yidhi ana macna nisyaani attarku bishawaahidihi hore waxaan soo tusnay buu yidhi oon soo tilmaanay oo soo hormaray nisyaanka macnihiisu in laga wado atarku bishawaahidihi baa weliba usoo sheegay isagoo weliba luqatan luqadii carabtae asalka ahayd shawaahideedii iyo ashcaarteedii iyo isagoo ku wato nisyaan marka in tarki lagu macneeyo waa luqadii asalka ahayd waayo macnihii daahirka ahay waayo ee macno marka dalaalada lafdiga aanu tusaynin oo daliil darteed loo awilay iyo ma aha masalada marka waxaad arkaysaa ninkani marka waxaan ta'wiil ahayn buu ta'wiil ka dhigaya tan ta'wiil maaha ibnu jariirka uu ka keenay falyowma nansaahum waa kanay waxau yihi waqad dalalnaa fii maa madaa ana macna nisyaani tarku bishawaahidihi qaala saaxibu risaala haddana wuxuu yihi safxada afartan iyo sagaal fiiri wahada tarjumaanu lqur'aani wa xabru ummati sayidina muxamedin sala allahu calayhi waaalihi wasalam cabdullaahi bnu cabaas yu-wilu qowla allahi tacaala yowma yukshafu can saaqin wuxuu awilay qowlka alleh yowma yukshafu can saaqin maalin la faydi doono can saaqin yankashifu can shidatin buu yihi shiddo ayaa faydmayso ayb naqala dalika bnu jariir aquulu marka waxaan ihi meeshan jawaabteeda hadihi alaayatu aayadan laysa fiiha sifatun udiifat ila allahi tacaala meeshaan isaga uu sheegayo uu leeyahay tilmaan ilaahay lahaa ee saaq ahayd ayaa la awilay oo ibnu cabaas baa shiddo ku fasiray saa darteedna waa ta'wiil uu leeyahay waxaan idhi aayaddaani laysa fiiha sifatun aayaddaani wax sifaa kuma sugna udiifat ila llahi tacaala ilaahay loo idaafeeyey xataa yuqaala si loo yiraahdo inaha uwilad waa la ta'wiilay aayadda horta aayaddan yowma yukshafu can saaqillaahi maa ku taalla meesha waa nakiro can saaqin nakiro ilaahay subxaanahu watacaala looma idaafaynin shayga marka marka alla loo idaafeeyo tilmaan u noqdaa taa horta garo aayaddan marka waxa ku saabsan maadaama aan saaqa la idaafaynin shanshada aan la idaafaynin wax idaafaa aan loo yeelin aayaddu maba ka mid aha marka aayadaha tilmaamaya sifaadka alle taa mid horta qabso waman fasara saaqa bishidati qofkii ku fasirayna lahu wajhun fi lcarabiyati carabiyada wejh buu ku leeyahay aayaddan marka can shidatin haddaa ku fasirto laguma haysto walam yaakhud ahlu sunnati waljamaca sifata saaqi min hadihi alaaya culamaau ahli sunna waljamacana aayaddan keligeed kama aynan qaadanin sifatu saaq bal akhaduuha min alxadiidi xadiidkay ka qaateen aladii habata fi saxiixayni min xadiidi abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalam fayakshifu rabu rabbi wuxuu feydayaa can saaqihi shanshadiisu feydaya can saaqihi waa loo idaafeeyey markaan can saaqihi rabbi damiirka rabbiga u noqona ayb fayakhiruuna lahu sujadan sujuuday u dhacayaan markaan waa waxa lagu kala saaraya muminiinta iyo munaafiqiinta faadaafa asaaqa ila allahi tacaala buu u idaafeeyey xadiidka fahal wala axadu min asalafi saalixi saaqa fii hada alxadiidi saaqa xadiidkan ku jiro wax salafka ka midoo awiley ma jiraan qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin sifadan marka saaqan markii ilaahay loo idaafeeyey xadiidka wax awilayo salafka kamida noo keen ama aayaddaani yowma yukshafu can saaqin can shidatinna waa ixtimaali kartaa xadiidka in lagu fasirana waa suurtagaloo can saaqin aayaddii xadiidka la isku fasiro in badanoo salafka ka midana saasay isugu fasiraan taana marka meesha uga baxa khulaasadu waa maxay ibnu cabaas sifa min sifaatillaahi oo saaqo aayaddan ku sugan ma awilin lanna aayadda nakira ahaanay ugu soo aroortay masaladaa marka saa u garo qaala saaxibu risaala haddana wuxuu yihi wahabata fii saxiixi muslim waxaa ku sugnaaday ana allaha tacaala alla yaquulu inuu dhahayo yabna aadam bani aadamu maridtu waa jiraday falam tacudnii ima booqanin qaala yaa rabbi kayfa acuuduka seen kuusoo booqanaya wa anta rabu lcaalamiin qaala amaa calimta ana cabdii fulaanan miyaadan ogeyn addoonkayga hebel marida inuu jiraday falam tacudhu ma booqanin amaa calimta miyaadan ogeyn annaka low cudtahu haddaad booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa iga heli lahayd markaasuu yidhi fahal yajuusu lanaa ma noo bannaantahay an naquula inaan dhahno ana lilaahi sifata almarad ilaahay tilmaan jiro ayuu leeyahay liannahaa dukirat fii xadiidin saxiixa lagu sheegay ma dhihi karnaa jahliga intaa la egbal feeri aquulu waxaan yidhi marka hada alxadiidu xadiidkan waxaa ku sugan hada alxadiidu fiihi waxaa ku sugan bayaanu llahi tacaala ilaahay bayaankiisa oo uu caddeeyey limuraadihi muraadkiisa uu caddeeyey alla asaga muraadkiisa caddaystay fii maa qaala wixii uu yidhi fa ayna hada albayaanu alilaahiyu min ta'wiilaatikum warma waxaa isku mida wuxuu ilaahay bayaaniyey iyo idinka ta'wiilaadkiina miyaa isku mida am anakum sayartum anfusakum aalihatan mase nafihiinna ayaad waxaa iska dhigteen ilaahiyo fayakuunu tafsiirullahi tacaala wa tafsiirukum sawaa oo markaa idinka tafsiirkiina iyo tafsiirka allah isku mid noqonaya alaa tastaxiyuuna macaashira almuxarifiin miyaydnan xishoonaynin am taquuluuna mase waxaad dhahaysaan in allaha yu-awilu kamaa nu-awilu alla waxbuu awilaa annagana waa awilaynaa saas maa leedihiinna fayakuunu ta'wiilu fi sifaati jaa-izan marka mar haddii allah xadiidkan saa uu yidhi annagana waa awilaynaa yaclamu kullu caaqilin wuxuu ogyahay ana almarada naqsun inuu yahay fi lmakhluuqi oo weliba ku yahay makhluuqa dhexdiisa fakayfa yutawahamu fi llaahi see ilaahay loogu malaynayaa marka wahal qaala axadun min khasmika dadka adiga kula doodaayo niyahow adoo rabbi ka cabsanayo qabri baa loo socdaa su-aal baa taallo rabbi maxkamadiisa laysku horfuulayaa oo ayaa la hor istaagayaye dadka khasmigaaga qof ka mida oo yidhi min ahli sunnati ah in allaha yamradu ilaahay waa jiradaa miyaa jirada ayb ta-wiilku waxaan soo sheegnay marka yani khulaasadu waxay tahay saaad u fahamteed war xadiidkan cabdii maridtu falam tacudnii kayfa acuuduka waanta rabbulcaalamiin uu yidhi markaas amaa calimta hadalka wax wato waa alle maridtu ilaahay baa yidhi wax uu ka wadan isagaa noo sheegay war idinku markaad leedihiin yadda ilaahay waa qudro asaga maa idiin sheegay alla maa idiin sheegay inay qudro tahay sida hadda xadiidkan oo kale yani wixii alla uu bayaaniyo rasuulka uu bayaaniyo ta'wiil maba ahani wixii alle rasuul ay bayaaniyaan bayaan kaloo ka dambeeya ma leh mase bayaanka alle iyo kiina isku mid noqonayo waxau rabaa marka inuu yidha xadiidkan allah sidaan yidhi mar haddii u alla sidaan yidhi yad iyo waxyaabo badan oo ilaahay uunanba sheegin yaa tafaasiir badan oo alla uunan sheegin yaan aniga sheegayaa kaasna waa kii alloo kale wax waxaas waxaa weeyaan qof walbood iimaan leh waa ka anfariidaya innaga waxaan isku haysanna waxay tahay ta'wiilaadkiina wixii alleh rasuul ay bayaaniyeen cala ra-si walcayn keen kuwaas iskuma haysanno ilaahay subxaana wa tacaala jiro inaynan sifo u ahayn xadiidkayna ku jirtaaba inaynan sifo u ahayn khalaas bis xadiisulqudsigaana kala saaraya laakiin yani in laysaga qiyaas qaato wax ilaahay bayaaniyey uu ku bayaaniyey xadiisulqudsiga iyo idinka ta'wiilaadkiina iyo tirmidi uu kusoo tilmaamay tawiilaat ljahmiya inaad isku mid ka dhigto waqad mara binaa ana tawiila idaa qaarana macahu daliilu fahuwa صaxiixu wahunaa meeshaan waxaan ku haynaa daliilu samciyun in qulnaa hama tawiil haddaan dhahno meeshaasi in qulnaa haddii aan dhahno hama tawiilun meeshaa tawiil baa jiro wa ayna daliilu fi tawiilaatikum اlfaasida allatii laa yasturuhaa leylun walaa yuqaiiha daylun war aaway tawiil yacni aaway daliilka idinka ta'wiilaadkiina faasidka adiladoodu aaway ta'wiilaadkaas faasidka ahoo habeenna uusan asturaynin faraqna uunan dabooleynin ka ta'wiilaatikum ta'wiilaadkiina aada awilaysaan lisifati alridaa waalgadab waalculuwi wlujbi waalcajabi ayb wasakhati walmajii'i wanusuuli wawa ilaa aakhirihi kuwaas ilaahay maasay ma ma waxaas aada sheegaysaan ma aayadaad u haysaan xadiid ma u haysaan mathalu lfariiqayni kalacmaa walasami walbasiiri wasamiic hal yastawiyaani mathala afalaa tadakaruun marka bayaan alle inaad ku sheegtay ta'wiilkayguu la mid yahay waa aada ceeb waxaa weeyaan waa fahm dabagedoomay waay qaala saaxibu risaala waxaa kaloo yihi waawala cabdullaahi bnu cabaas aydan wuxuu awilay qowla allahi tacaala waasamaaa banaynaaha biaydin aayaddaasuu awilayo qaala biquwatin buu yidhi aquulu waxaan leeyahay meeshaa hal kalimat alayd ee aayadda ku jirta biaydin fi laayati jamcu yadin miya calaa muraadi ibni cabaas ibnu cabaas markuu yaddan quwo dhahayo biaydin biquwatin marku dhahayo biaydin jamcu yadin miyuu fasirayaa ibnu cabaas mase wax kalou fasirayaa ayb am anaka waxaan ihi marka ayb uma awalahaa litaduma ilayhi fii qaa'imati lmu'awiliina cindaka intuu marka ibnu cabaas biquwatintan wax biaydin markuu biquwatin ku fasiraya jamcu yadin miyuu ka wadaa si ibnu cabaas aada ugu darsato liiska dadka wax awilo agtaada am anaka tatakaafal mase waa ismoogeysiinaysaa fain kunta tadrii fatilka musiibatun wain kunta laa tadrii falmusiibatu acdamu haddaad og tahayna haddii aada og tahay waa musiibo haddaadan ogeynna musiibada kaba daran ismac ayuha alqaari maa qaalahu alculamaau fi laayati aayadda waxay culamada ka dheheen bal arag qaala raagib alasfahaaniyu raximahu llah fii mufradaati alqur'aan taxta maadati aid qaala allahu caza wajala ayadtuka biruuxi اlqudus facaltu min alaydi ay اlquwati shadiidati waqaala tacaala wallahu yu-ayidu binasrihi man yashaa ay yukhiru ta'yiidahu buu badinayaa wayuqaalu idtuhu a'iiduhu aydan naxwu bictuhu abiicuhu baycan waayadtuhu cala takfiiri mubaalaqo qaala caza wajala wasamaa'a banaynaaha biaydin wayuqaalu lahu aada biaydin waa masder fiiri marka raaqib asfahaani siduu le aydin waa masder aada ficilkiisu yahay qultu kalaamu lasfahaniyi raximahu llah waadixun fii ana almuraada biaydin huwa min aada yaiidu aydan ay quwatan qaala alimaamu lugawiy bnu faris raximahu llah mucjam maqaayiisi luga alhamzatu walyaau waddaalu aslun waaxidun hal asl yadulu cala alquwati walxifdi ayuu tusayaa yuqaalu ayadahu llaahu ay qawaahu llaahu ayadahu llaahu qawaahu llahu qal اllahu tacalى wsamaءa banaynaaha bأydin fahada macna اlquwة waama اlxifdu faاlإyaadu kulu xaajizin kulu xaajizi shayi yaxfadhu qaala bnu jariir fi tafsiiri suurati saad wاdkur cabdna daawuuda dalydi saaqa sanadahu buu soo kaxeeyey ilى bni wahbin qaala qaala bnu zayd daawuuda dalyid dulquwati fi cibaadaة اllahi alydu alquwat wa qara'a markaasu wuxuu akhriyay wasamaa'a banaynaaha biaydin qaala biquwati labadan aayad oo isku macno marka wadkur cabdanaa daawuuda addoonkeenii daawuuda xus dal aydi gacmaha u saaxiibka ah maa laga wadaana maya dal aydi quwada u saaxiibka ah ma aragtaa marka waa masdar wasamaa'a banaynaaha biaydin buu haddana akhriyay biquwatin buu yiri alaydu huwa alquwatu jamcu yad marka meeshaan ma taalo ayb maxaa yeelay addoonkeeni daawuudee gacmaha lahaa xus caqli ma yani sax maaha sidaas qur-aankuna yani sidaas ma uma hadlin ayb washaahidu min hada alkalaami huwa ana alyadda laysat bimustaxiilatin fii xaqi daawuud gacan daawuud mustaxiilka ma aha calaa qowli اljamiic falimaada qiila fii xaqihi bimacna alquwati maxaa loo yidhi in kaana hama tawiilun meesha haduu tawiil yaallo wahaa huwa tafsiiru ljalaaleyn tafsiirka jalaaleynka ee hadda soomaalidu aad u taqaano tarkiibka qur-aanka tafsiirkiisa ay ka barato aayadda markuu fasirayo wuxuu yidhi wasamaaa banaynaha biaydin waxa uu yidhi yuqaalu aada rajulu aada rajulu ninkiibaa xoogeystay ya-iidu qawiya marka wasamaaa banaynaha biaydin biquwatin marka laleeyahay jamciyad la fasiri maayee waa masdaru aadow wax meesha ku yaala qultu marka waxaan idhi haadihi kutubu tafaasiir waa kuwan waa kutubtii tafaasiirta wa mufradaatu اlqur'aan laysa fiiha dikru اlyadi min ayna tasaraba tawiil xaguu tawiilku marka kasoo galay fain kunta musira calى ma taqulu faati biman sabaqaka min alculamaءi اlmufasiriina min aslaf الصaalix aw man yunqal canhum watajawal ayuha اlqaari buطuuna kutubi الtafsiiri litaxdaa bilxaqi bal kutubaha tafsiirka fiirfiiriyo ku warwareegsaad xaq u hesho salafu saalixna ninkan bal waqti badan baan siinaynaa cid salafkii ka mid a oo biaydin waa jamcu yadin tiri ha keeno marka ninkan kaatibka waxaan ugu naseexaynayaa risaaladan qore an yattaqiya allaha tacaala inuu alla ka cabsado fi iftiraa'ihi cala allah been abuuradka u alla ku been abuuranayo wa calaa bni cabaas radia allahu canhuma hana xasuusto qowl allahi tacaala ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun dadka alla been abuuranaya ku been abuuranaya inaysan liibaanaynin maxaa yeelay muraadka alle aayadda wuxuu ka dhigay biaydin inuu alla u jeedo jamcu yadin ayuu ka dhigay walaysa alamru kadalika arrinkuna sidaas ma aha waa biaydin waa masdaru aada masdarkeedii waay ee jamcu yadin ma aha siyaabo badanna waa usoo tusaalayna waxan buu marka wuxuu ka dhigayaa ta'wiil markaasu wuxuu leeyahy salafkii baa wax awileen ayb haddii marka tani ay jamcu yadin tahay aan isweydiine limaa khalaqtu biyadaya iyo salafku ma awileen ibnu cabaas ma awilay aayaad fara badan oo yaddu ay ku jirto yaa qur-aanka ku jirtee wax uu quwo iyo qudro ku sheegay ma lahayaa yadda in quwo lagu sheegana imaamu tirmidi muxuu soo yiri haday baabu maa jaa fii fadli sadaqa sunanka muxuu ku yidhi yadda in quwo lagu fasiro tafsiir salaf maahane waa tafsiir jahmiya buu yidhi idan ninkan marka ibnu cabaas tafsiirkiisa iyo tafsiirkii jahmiyada hal ayuu ka dhigayaa qof walbo marka caqli lahow garasho lahow wax akrin karo fahm ilaahay ka cabso maanta adduunyaan joognaa berri waxaa weeyaan maanta calaa xaafati lqabri baan nahay qabriga gowgiisaan taagannahay ibnu ibnu khuseyma culimadii salafka ka mid ahaa imaamu la'ima kitaabu tawxiid juska koowaad boqol sagaashan iyo sagaal safxada maktabatu rushdi ay dabcaysay waxa uu yidhi faman lam yufariq bayna alyadi waalaydi qofkan kala saarin yad iyo ayd fahuwa ila altacliimi waltasliimi ila alkataatiibi axwaju minhu ila altara'usi walmunaadarati dugsiga qur-aanka inuu aado alif bata dhigto iyou uga baahi badan yahay inuu munaadaro iyo dood iyo inuu wax dhigdhigo oo u yimaado ibnu j ibnu khuseyma aimadii salafka ayb marka ibnu cabaas inuu u nisbeeyo tafsiir imaamu tirmidi uu yidhi tafsiir jahmiyo waayo ninkaa bal marka iftiraacaadka uu sameynaya bal fiiri ayb halkaanaan ku istaagaynaa maanta wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi waslm